dowladda iminka sheekada xamar ka socotaa magac bay soo saareen dadka soomaaliyeed waxay dhahaan yaa dowladdan leh mulkiile ayaa jira bay dhahaan nin isagu leh dowladda waxaana ku tilmaamayaan qofkaas inuu yahay qofka eh, sirdoonka ka labaad ah oo la leeyahay isaga ayaa madaxweynaha iska leh de innaku waxaynu haddaynu soomaali nahay haddaynu muslim nahay ilaahay unbaa bini aadam yeelan karaya qof kale ma yeelan kara addoon qof oo addoonihi ma jiro laakiinse dadku waxay sheegayaan in talada halkaa ahi ka go'do ayna ra-iisul wasaarena ka go'in madaxtooyena ayna ka go'in ee halkaa laga soo abaaro taasina waxay ku tusaysaa iimaan darrada meesha taalla iyo qaabdarrada taalla ay wax u qabsoomi laahiin walaal yihiin taana salkeegu waa iimaan la waaye ama iimaan darro marka waxayna wax u qabsoomayn waxa weeyaan xukumkiibaa lagu dhegsan yahay dadkaaba ku jeclaan lahaa haddaad wax qabato laakiinse mar haddaad xukunka ku dhegsan tahay oo wuxuna yahay anaa meeshan iskale inaan sii joogana waan rabaa ciddan doonayna waan keenaya aniga ii adeegaysa waxa baylahaya markaasi hawladii hawlihii ummadda loo qabanayay ayaa baylahaya taas ayaa sal u ah ta labaadna waxa weeye anu de waxaan ogahay nin weyni eh, taariikh badan buu soo maraa waxaan ogahay eh, maalintii jimcihii la doortay ninka madaxweynaha ah ee khami- arbacaa la doortay jimcihii baa b b c da ii wareysatay waxaan idhi ninkan la doortay ay soomaalidu aada in badan ku faraxsan tahay Eh, meeshana anigu han joogo musuq maasuq badani ka socday waxa weeyaan hadduuna musuq maasuq samayna haydhaah ma samayn hadduu laaluush bixiyey si loo doorto baarlamaanka lacag siiyey si codkooga haw siiyana haydhaaho dagaal baan ku jira soomaaliyay ii dembi dhaafa maantaanan hawshu bilaabmayna labadii midnaba lama samayn waxaananu ognahay aniga waxaa ii yimid kuwii baarlamaanka ah ee isagu wax siiyey marka waxaan uga dan leedahay lacagtaasi meeshay ka timiday waxa weeyaan waddanka qatar bay ka timaadaa inta badan ha la qeexo qatarna waa la jahwareeriyey oo wax khalada ayaa laga dhaadhiciyey markaa dadkii lacagtaa keenay ayaa mulkiilayaasha dowladda ah ee dadka soomaaliyeed dowladdan malaha run markaan isu sheego